إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta alfurqaan waxaa aad u kordhay khasaaraha maamulka yahuudda ku gaaray duulaanka duufaanta al aqsa ee ay wadaan kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta taliska ciidamada shisheeyaha ee admis ayaa taageero u muujiyey tacadiyada iyo duqeymaha yuhuudda ku garaacayaan dhulka la haysto ee falastiin maleeshiyaad hubaysan ayaa saddex qof oo dhallinyaro ah ku dilay duleedka degmada cadal leh ee gobolka shabeellaha dhexe dagaallo lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka ayaa waxa ay ka dhaceen deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa dowlad diini ah u qabatay qaar ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanno hoos yimaada degmooyinka marko iyo kurtunwaarey waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa ka hadlay duqeymaha ay maraykanka iyo kenya ka geysteen wilaayada isagoo diray fariimo kala duwan waxgaradka iyo bulshada ku dhaqan degmooyinka jirib iyo saakow ayaa sheegay in duqeymaha loo geystay ay ka barteen in loo dan leeyahay qof kasta oo muslim ah boqolaal ruux oo ku nool deegaan ka tirsan wilaayada bakool ayaa ka faa'iidaystay duuro sharci ah oo loo soo xiray intaasu waxay ahaayeen qodobada warka duhurnimo goor dhowna warkaas ayaan faahfaahin doonnaa إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa maalinimo arbaca ah lix iyo labaatanka bisha rabiicul awal sannadda kun afar boqol afartan iyo shanta hijriga waafaqsanna kow iyo tobanka bisha tobanaad sannadda labada kun iyo saddex iyo labaatanka ee miilaadiga kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran waxaa aad u kordhay khasaaraha maamulka yahuudda ku gaaray duulaanka duufaanta al aqsa ay wadaan kooxaha muqaawamada ee falastiiniyiinta waxaa maalintii shanaad galay dagaal culus oo u dhexeeya kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta iyo maamulka yahuudda ee ka soconaya dhulka falastiin ee ku hoos jira gumaysiga sahayiinadda wararkii ugu dambeeyey ee laga helay khasaaraha dhimasho ee yahuudda ayaa sheegaya in tirada dhimashadu ay kor u dhaaftay kun laba boqol oo yuhuud ah halka dhaawacuna uu yahay kumanaan kale sidoo kale maamulka yahuudda ayaa duqaymo wuxuushnimo ah waxa uu ka wadaa magaalada ghaza iyo magaalooyin kale oo ku yaala daanta galbeed kuwaas oo uu ku beegsanayo dadka rayidka ah taliska ciidamada shisheeye ee admis ayaa taageero u muujiyey tacadiyada iyo duqeymaha yahuuddu ku garaacayaan dhulka la haysto ee falastiin cabdifitaax faarax diiriye ayaa warkan noo faahfaahinaya
isbahaysiga atmis kolkii horena la ohan jiray amison duulaankana ku jooga soomaaliya ayaa qabtay shir jaraa'id ay ku caddaynayaan mowqifkooda ku aadan dagaalka u dhexeeya yuhuudda sahyuuniyadda ah iyo muslimiinta falastiin wakiilka midowda afrika ee soomaaliya oo lagu magacaabo sweyf ayaa yuhuudda ku tilmaamay dad laga gardaran yahay isagoona muslimiinta la xasuuqaya ee falastiinna ku asteeyey kuwo daalimiin ah wuxuuna tilmaamay in yuhuudda xaq u leeyihiin inay naftooda difaacaan madaxa atmis oo ay ciidankooda soomaaliya ku joogaan duulaan loo hubiyey magac nabad ilaalineed ayaa dowladda federaalka ka dhigay inay ku jirto dagaal ay xaq u yaqaanaan oo yuhuudda kula jirta falastiin oo kale sidaasi darteed waxay dowladaha reer galbeedka ku dhaliileen inay ka gaabiyeen taageerada duulaanka soomaaliya gaar ahaan ciidamada afrikaanta iyo dowladda federaalka wakiilka midowda afrika wuxuu isbarbardhig ku sameeyey taageerada yuhuudda la siinayo iyo tan la siinayo shisheeyaha duulaanka ku jooga soomaaliya isagoo si duulxula u sheegay in soomaaliya uu ka socdo dagaal diineed oo la mid ah sida kan yuhuudda lagu difaacayo oo kale haddii ciidamada shisheeye sheegi jireen inay nabad ilaalin u yimideen waxay maanta caddeeyeen inay u yimideen dagaal diimeed waxa uuna hadalkan dhaawac weyn ku noqonayaa bashiir axmed salaad iyo wadaadaha u fadwooda dowladda federaalka kuwaasoo marar badan iyagoo marin habaabinaya shacabka sheegay inaysan ciidamada shisheeye kiristaannimo u imaanin ciidamada imaanayaa horta ciidamo calan gaale sida maaha waa ciidamo maxaanku raha magac urur ama magac qaaradeed ama magac caalan bay sidaan horta ciidamada la siinayo magaca diineed sax maaha saan u aaminsanahay
When we want Somalia, these idiots, these idiots were calling us kafiri.
markii aan tagnay soomaaliya waxay doqommadan noogu yeerayeen kufaar waa sax oo kufaar waan nahay laakiin ogow dhulkan waa dhulkeenna waa dhulkii kufaarta iyo dhulkii kiristanka
horta ciidamada la siinayo magaca diineed sax maaha saan u aaminsanahay
dhinaca kale hogaamiyaha ciidanka atmis ayaa soo hadal qaaday habacsanaanta haysata ciidanka dowladda federaalk ee dagaalka kula jira milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ururka ayaa maraykanka ugu baaqay in dowladda federaalka la siiyo mid la mid ah taageerada ay siiyaan yuhuudda hadalka codsiga waxay ku muujiyeen in dhulka falastiin uu yahay dhul yuhuudeed waxayna yidhaahdeen waxaa ka dhacay israa'iil ee u dhexeeya xamaas iyo israa'iil isla markiiba maraykanka iyo reer galbeedka hub iyo taageero kale ayay siiyeen hadda soomaaliya culays ayaa ka haysta dhanka hubka waa in cunaqabataynta laga qaada ayuu yidhi madaxa atmis isagoo hadalkiisa sii wata islamarkaana muujinaya in dowladda federaalka qatar geli doonto ayaa waxa uu xusay in bisha ugu dambeysa ee sanadka ay dalka ka saari doonaan saddex kun oo askari oo bishii lasoo dhaafay bixi lahaa balse dib loo dhigay codsi ka yimid xagga dowladda federaalka mana muuqata buu yidhi diyaargarow uu arrinkaasi ka sameeyey xasan sheekh dagaalka ka socda falastiin ayaa bannaanka soo dhigay wejiyo badan oo dadka ka qarsoona hadday ahaan lahaayeen shakhsiyaad ururo iyo dowlado dowladaha ceebta ugu daran wajahaya waxaa ka mid ah imaaraadka carabta oo iyada heshiis buuxa kula jirta yuhuudda taasoo ay dadka carbeed qaar badan oo ka mid ah ku tilmaamayaan inay tahay dubaha yuhuudda imaaraadka carabta ayaa hadda ciidamo u tababara dowladda federaalka qarashaadka ugu badan ee duulaanka soomaaliyana isaga ayaa bixiya maleeshiyaad hubaysan ayaa saddex qof oo dhallinyaro ah ku dilay duleedka degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe zakariya cumar ayaa warkaa noo sii ambaqaadaya dilkan ayaa waxaa geystay kooxa maleeshiyeed beeledyo hubaysan waxaana uu falkan ka dhacay duleedka magaalada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan inta u dhexaysa deegaanada labagaras iyo ceelmulug iyadoona la xaqiijiyey inay ku dhinteen saddex qof oo shacab ahaa kana mid ahaa dadka deegaanka ehelada dadka la dilay oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dilkani uu xiriir la leeyahay aanooyin qabiil meesha uu dilku ka dhacay waxaa waaye lamagaradkiiyo aalmur baxsaankeeda macaskisu waa magaradka aalmurowda awshaa macaskisu ka leyda dilku wadeema kuurey ahaa waxa uu ku dhacay dadkan dad safaroo reydo safaroo lamagaradku safaru ahay nin hal maato hal maataano ahay labada kaleetana waa la sida saddex door waa la dila saddex doorna sha lagu dila aalmurda qabiilaa loo dilay waxaa la dilaayo waxaa waaye laba nin uga kara iyo nin agoada waa la dila saddexda nin waxay ahaan laba uga kara iyo nin agoado ahay nimanka waa baxsadeen naatay waxeen jidkay u galeen ay ku safi jireen fitinaanka say ku safi jireen waa lagu ogayn meesha loo galay
deegaanada ay ku sugan yihiin maamulada uu shisheeyuhu dhisay ayaa waxaa ka dhaca dilalka salka ku haya aanooyinka qabiil iyadoona ay qayb ka yihiin maamuladaasi hurinta colaadaha laga dhex abuurayo qabaa'ilada muslimiinta ee wadadega deegaanka dagaallo lagu jabiyey ciidamada dowladda federaalka ayaa waxa ay ka dhaceen deegaan ka tirsan shabeellaha dhexe dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin iyo kuwa dowladda ayaa maanta ka dhacay deegaanka califool dheereh ee degmada mahaday ee shabeellaha dhexe dhowr jeer ayaa dagaalkaasi lagu jabiyey askarta dowladda iyo kuwa macuusleyda dhimashada inta hadda la arkay waa laba askari oo ka tirsan ciidanka dowladda dhaawucuna waa hal askari wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa dowro diini ah u qabatay qaar ka mid ah dadka ku dhaqan deegaano hoos yimaada degmooyinka marko iyo kurtunwaarey faahfaahinta warkan waxaa noo haya waryaheena maxamed ciise munaasabad lagu soo xirayay dowra diini ah oo ay ka soo qayb galeen martisharaf kala duwan ayaa ka dhacday wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose maktabka dacwada ee wilaayada shabeellaha hoose ayaa dowra diini ah u qabtay qaar ka mid ah dadka ku dhaqan deegaano hoos yimaada degmooyinka marka iyo kurtunwaari bulshada dowradan loo qabtay waxaa ka mid ah dadka ku nool deegaanka dhanaane ee duleedka jasiira iyadoo sidoo kale loo qabtay dad gaaraya lix boqol ruux oo ku nool tuulooyin hoostaga degmada kurtunwaarey qaar ka mid ah dadkii dowrada loo qabtay ayaa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ugu warbixiyey qaabkay u dhacday iyo siday ugu faa'iidaysteen dhammaanaad joognaa alxamdulilah ilaaha maanta iskale dowrada maanta waxaanu mareeysa maxayraha si sow maalmood ayaa maaragtaa dowradii qaadanay insha allahu tacaala alxamdulilah ilaaha mahadas rabaa ilaah khayr alla siiyo maxayrahose walaaya islaamka maanta aada iyo aada duul weyn mataabo kor ayaan si kuna haddii ilaah kalaan la rabo see u aragtiin dowladan laday qabtay iyo walaayada juhdiga soo bixday oo meeshana kugu imaatay oo inay diinta waxan ka fahamsiiyaan kusoo talagalay maxaa leedihi ما شاء الله خير الله في ولاية والله لا جاي توقفنا وقلت في بقرة وفرحتنا توقع ماشي ما تأثرني ماشي ما تأثرني الحمد لله بعد فكرة وقربة ولاية خير الله فيه زي كان أنا الجوي ما ورث sidoo kale waxay bandhig ku sameeyeen duruusi ay ku qaateen dowladda إيه لم أقوله إيه لم أقوله رحمك الله إلهي أكون حريصا أنه شأنه يجب وحواجبه على كل مسلم nin kastoo muslin ah iyo muslimatin gabadh kastoo muslin ah tacalamu barasho tacalumu barasho haadihi salaasati masaa'ila saddexdaa masalood barashadooda ayaa maaragtaa ku waajibayso wa- wal camalo iyo saddexdaasi maaragtaa ku camalfalkooda bihinna xaggooda al-uulaa mid ugu horeyso ana allaha ali khalaqanaa waana abuuray waradaqnaa waana argaraaqay walam yutruknaa manuu tegin hamalan baashaal baashaal ciyaar ciyaar manuu tegin alla subxaanahu watacaala bal iskaba daayee arsala waa diray ilaynaa xaggeena rasuulan rasuul ayuu soo diray rasuulkaasi faman adaacahu ninkii adeeco dakhala aljanna jannada ayuu gelayaa waman casaahu rasuulkaas ninkii ku caasiine dakhala annaara naarta ayuu gelayaa waxbarashada diinta islaamka ee kor loogu qaadayo bulshada ku dhaqan wilaayaadka ayaa ku socota si dardar leh iyadoo dadka ay codsanayaan in loo soo celceliyo waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa ka hadlay duqeymaha maraykanka iyo kenya ka geysteen wilaayada isagoo diray fariimo kala duwan warkan waxaa noo diyaariyey waryaheena cabdulaahi soomaali iyadoo habeen hore iyo shala subax diyaaradaha dagaalka ee maraykanka iyo kenya ay duqaymo ka geysteen magaalooyinka jilib bu-aale iyo saakow islamarkaasina ay geysteen waxyeelooyin kala duwan ayaa arrimahaasi waxaa si qoto dheer kaga hadlay weliga walaayad islaamiga ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdallah wuxuu sheegay in duqeymaha shisheeyuhu ay ka geysteen magaalooyinka jubbooyinka ku yaala ay yihiin kuwo muujinaya cadowtooyada ay qabaan islamarkaasina ay ugu aargudayeen walaalahooda yuhuudda ah ee dhibaatooyin ku heestaan dhulka falastiin halka oo dagaalo yuhuudda ka dhana ay ka socdaan wuxuu sheegay in diyaaraduhu ay bartilmaameedsadeen kaabayaasha dhaqaalaha iyo goobadan guudaha kuwaasoo ay ku jiraan xarumo diinta islaamka lagu barto maxkamad bulshada loogu adeegayay iyo macad caafimaad iyo weliba xarun koronto weligu waxa uu soo hadal qaaday nin ka mid ahaa shirkadda korontada ee jeesko kaasoo ku geeriyooday duqaynta shisheeyuhu uu geystay iyo weliba dad kale oo shacaba oo dhaawacmay kuwaas oo ka kooban lix carruur ah iyo laba haween ah waxaad meesha aad ka dareemi kartaa waxa ay doonayaan ma aha mujaahidiinta iyo xarumahoodeh waxa ay doonayaan waa ummadda muslimka inay dhibaateeyaan mujaahidiinta hadday beegsanayaan furmaha ee wilaayada jubbooyinka laysku horfadhiyo dhanbay mujaahidiintu ay joogaan intaasoo dhan intay ka soo gudbeen ayay waxa weeye dadkii muslimiinta ahaa iyo hantidoodii ayay burburinayaan asigoo hadalkiisii wata waaliga walaayad islaamiga ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdallah waxa uu sheegay in hadafka shisheeyuhu ay leeyihiin ay ka mid tahay in dadka ku dhaqan walaayadka islaamiga ay qaxiyaan islamarkaasina ay geeyaan xeryaha qaxootiga ee dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato si ay diintooda uga bedelaan waxay tusaale u tahay in ay doonayaan ummadda muslimiinta ah inay waxa weeyaan ay argagax iyo cabsi iyo ay ku abuuraan in ay qaxaan ayna yimaadaan xerooyinka ay ka fureen kenya iyo duleedka kismaayo hadafka iyo ulajeedka ay leeyihiin waa maxay ilaahay baa noo sheegay walan tardaa canka alyahuudu walannasaara xataa tattabica millatahum yuhuud iyo nasaaro idinka raalli noqon mayaan ilaa diintooda aad ka raacdaan wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu hadafkooda waa kaas walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum idinka dayn mayaan inay idinla dagaalamayaan xataa yarudduukum can diinikum ilaa diintiina ay idinka ceshaan oo diintooda aad ku biirtaan laakiin waa goorme in istidaacu waa markay awood u yeeshaan arrinkaas waxa ay doonayaan nuurka ilaahay inay demiyaan shareecada lagu dhaqmayo wilaayaadka ka jirta inay demiyaan maxkamadaha iyo xukunka ilaahay la fuulinayo ayay diidan yihiin ka soo horjeedaan waxa ay diidan yihiin nimcadan iyo barwaaqadan la haysto waxa ay diidan yihiin in waxaweye nidaamkooda laga baxo waxay diidan yihiin nidaamkooda nidaam aan ahayn caalamka inuu ka shaqeeyo annaguna waan diidnay nidaamka aan ku dhaqmayno waa nidaamka ilaahay uu noo soo dejiyey intaas ayaa naloo diidan yahay wamaa naqamuu minhum ilaa an yu'minuu billaahi alcasiizi alxamiid wuxuu sheegay inaan loo hoggaansami doonin damaca shisheeyaha isla markaasina laga guulaysan doono ugu dambayn waxaan ugu baaqayaa ummadda muslimka ah ee ku dhaqan walaayada jubbooyinka iyo dhammaan ummadda muslimka oo dhan in diintiinna aad ku sabartaan in dhibaatada idinka soo gaarta aad waxa weye aad u dulqaadataan nebiyada iyo intii rumaysay maxay ahaayeen famaa wahanuu limaa asaabahum fii sabiili illaahi wamaa dacufuu wama stakaanuu wallaahu yuxibu asaabiriin gaalada waxa weye iskuma dhiibi jirin umana daciifi jirin waxa weye ilaahay bay baryi jireen oo waxay odhan jireen wamaa kaana qawlahum ila an qaaluu rabbana kfir lana dunuubana wa israafana fii amrina wathabbit aqdaamana wansurnaa cala alqowmi alkaafiriin ilaahu dembiga naga dhaaf ilaahu guddoomaha naga sug diintaada ilaahu nagu sug ayay odhanayeen wansurnaa cala alqowmi alkaafiriin ilaahu gaaladana nooga gargaar dadka muslimiinta ah saas ayaa lagu yaqaanaa marka waxaan leeyahay dadka muslimiinta ha ogaadeen dhibaatada idin soo gaaraysa cadowgana mid ka daran baad gaartay hadda waxa uu la anfiriirsan yahay oo waxaanoo dhan u geysanayo waa dhibkii ka soo gaaray falastiin waa dhibka mujaahidiinta bariga afrika mar walba ay ku hayaan oo maalmihii lasoo dhaafay dhulkao dhan looga qabsaday laguna laayay afkana ciidda loo gashay hadday noqon lahayn etoobiyaan hadday noqon lahaayeen murtadiin iyo hadday noqon lahaayeen kenyaati iyo hadday noqon lahaayeen yugandhes iyo ciidamada kale ee ayaga soo raacay xidh iyo dhulba ka taageeraya waa ay ku jabeen maraykanka iyo kenya ayaa duqaymo badan waxay horey uga geysteen walaayadka islaamiga ah kuwa oo qaarkood lagu dilay dad shacab oo aan waxba galabsan islamarkaasina lagu burburiyey goobo muhiim u ah bulshada waxgaradka iyo bulshada ku dhaqan degmooyinka jilib iyo saako ayaa sheegay in duqaymaha loo geystay ay ka bateen in loo dan leeyahay qof kasta oo muslim ah cabdisamed cabdulaahi ayaa warkaan noo soo jeedinaya duqayntii cudwaaniga aheed ee shalay diyaaradaha maraykanka iyo kenyaantiga ay ka geysteen magaalada saako waxaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay waxgaradka magaaladaas kuwaasi oo fariimo kala duwan u diray bulshada dhanka kalena shisheeyaha goodis u diray ugaas buubo baraka liibaan wuxuu ka mid yahay ugaasyada magaalada saako wuxuu sheegay in diyaaradahaasi ay u beegsadeen keliya inay qireen tawxiidka islaamii gaalana fooba dagaala ku dhexeey hadde gaala i un heliin ama iskala mamalku yaaba gaali islaam dagaala ku dhexeey wali faasa gendhe wali dili korta dille un islaamu ana dad islaamnimo ka dhimidoo ana makuwareegadaana gaala hay kuertina malihini afar iyo labaatan saa wal daba dareeryeena gantaalha gendhe wali faasa gendhe marka taasaa jirta islaamnimada waaye dhanka kale suldaan maxamed qooja oo ka mid a waxgaradka isagana wuxuu leeyahay waxaan aaminsanahay in duqaymada ka dhacay magaalada saako loogu arguday yahuudda lagu laayay dhulka muslimiinta ee falastiin dhanka kalena wuxuu sheegay in ay kenyaatiga ka argudan doonaan yahuuddii lagu laayey meesha la yidhaaho khaza ayay halkaana oga argudahayaan aniga nin hadda dadka iga tabaryar kuma jiraan u malayn aniguna qorigayga iyo tuutahagaan qaadanahayaa wixii iraacahayo oo ilaahay qadarana waa iraaci kenya gudaheedaan rabaa inaan ku shahiido haddii ilaahay idmo kenya saan kuma fiirsanayno inay maalin walba carruuraha annaga saas u gasho oo hantidannadii saa u gasho waxaan raalli ka noqonayna ma aha ninka raalliga ku aho oo iska fiirsanahayana waa waa nimaan haddee dabiir lahayn maalin walba canug baa dhaawacmay gabar baa dhibatay xagga guri baa la dumiyey ma iska fiirsannaa waxaas wax suuragala maa waxaas waa tegaynaa haddii ilaahay idmo ha laga kaca fadhigaan leeyahay anugu ugu dambeyntii suldaanka beesha xawaadle ee jubbooyinka maxmuud ismaaciil cali ayaa isagana wuxuu yidhi walaal waxaan loo duqaynay annaga shabaab ma nihin xaqiiqatan shabaab waan ogyahay meeshuu joogo shabaab meeshuu ku nool yahay iyo meeshuu joogo wuxuu yahay maanta nin mog ma leh kenya waa ogtahay waana ogtahay kenya shabaab wuxuu jiraa kenya uu jiraa gudaheedu jiraa laamuu joogaa xagu jira meel uusan joogin male xaqiiqatan esaako uu dadka joogo waa dad masaakiin oo shacaba shacab oo beeraleya oo beeratacabataa oo xoolaleya joogto runtii shabaab ma joogo magaalada saako waxay ka mid tahay magaalooyinka dhaca gobolka jubbada dhexe ee koonfurta soomaaliya halkaas oo muddooyinkii lasoo dhaafay duqaymiis xigxiga ay ka geysanayeen diyaaradaha dowladaha maraykanka iyo sidoo kale kenyaatiga shacab badan ayayna ku laayeen tan iyo xilligaas waxay sidoo kale imaanaysaa iyadoo habeen hore magaalooyinka bu-aale iyo jilib ay dad rayd ah ku duqeeyeen diyaaradahaas boqolaal ruux oo ku nool deegaan ka tirsan wilaayada bakool ayaa ka faa'iidaystay dowro sharci ah oo loo soo xiray warkan waxaa noo diyaariyey waryaheena maxamed muuday maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa dowro socotay muddo toban cisho u soo gabagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaanka goboore oo hoostaga degmada tiyeeglow dowrada ayaa lagu qaatay duruus kala duwan oo ay bixinayeen qaar ka mid ah ducaadda iyo culimmada ah wilaayada bakool qaar ka mid ah dadka dowrada qaatay ayaa ka hadlaya wixii ay ku barteen dowrada
كم فروض الوضوء وما هي؟ فروض الوضوء ستة وهي غسل الوجه غسل اليدين إلى المرفقين مس الرأس ومنه الأذنان غسل الرجلين إلى الكعبين الترتيب والموالاة ما هي الصلاة؟ الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم على من تجب الصلاة؟ تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل كم شروط الصلاة وما هي؟ شروط الصلاة ثمانية وهي الإسلام العقل التمييز رفع الحدث إزالة النجاسة ستر العورة دخول الوقت استقبال القبلة قال الله تعالى إلهي مهرج انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون انفروا بها ددو خفافا اسنقوا في فددين بها وثقالا اسنقوا جلب أولا ستين بها وجاهدوا جهادا بأموالكم ماليالكم وأنفسكم نفيالكم جهاد كان بها في سبيل الله الله درتيس أنك بها ذلكم كيدين كاس أو جهاد كسلين بها يا خير لكم سين خير بدن إن كنتم تعلمون هو باسم والأبدين إلهي سبحانه وتعالى ساسان الليل ما هو الجهاد الجهاد ما يلهى كو هو بذل الجهد دذال بيوي من المسلمين المسلمين في قتال الكفار كفار تدريتي مسلمين تدذال بيان واي لما كما انواع الجهاد جهاد كنوعيال شيمين وما هي وان ما هي الجهاد جهاد كنوعان لما نوع واي وهما لما نوع جهاد طلب جهاد طلب واي ونون ترون إردال ميل بروق إنكو دولنا جهاد الطلب وجهاد الدفع جهاد الدفع واي يسون جهاد الدفع ما لحي تنجيك من اللي تعالو مسلمين تودن شيء لك فدي جهاد الدفع نكان واي deegaankii maadaama maroogda jaftag shal maqanayn adduunyana shal dhumeydii iwaha nin hobaldhii nin lugohi ilaahaya mahadle mahadyo leyoonka mahad aliyaana alxamdulilaahi rabalcaalamiin ninti diintas ninka sheega halaaliharang nin shalxanayi mahad ilaahaya leh mahadyo leh mujaahidiinta le alxamdulilaahi rabalcaalamiin dankan aan roogni unuuna dadni anfac ilaahayni anfac walahni weela weelalka oo walaalaka shabadaaw u dad binaaadan ilay weele koo maguga nagde koo walma reebo weelka is oo gacanta qofkoole iska la weele koo walilka shabad ma reebo koo dadeediye dadkii walreebadi allahni weela ulmadiina waa adiidiina ilaahay aan rabshe lalaala maqaati ajari hasanaad allah ku siiy
guud ahaan halkaas ayaan kusoo gabagabaynayaa warka duhurnimo ee warbaahinta alfurqaan